qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada hargeysa oo igu waramayey goobta ugu caansan ee diyaaradda ayaa shacbiweynahaasi waxay dareen kulul kaga jawaabeen faragelinta qaawan ee soomaaliya ay ku soo qaaday qarankeena somalilan halka sidoo kalena dadweynahaasi ay ciidamada qaranka somalilan ay ku bogaadiyeen sida ay u difaacayaan qarannimada somalilan oo aan marnaba gorgortan geli karin waxaana si wada jir ah fariin ugu direen maamulka taagta daran ee muqdisho fadhiya
anigu magacaygu yahay axmed maxamuud cali waxaan doonaya inaan ka hadlo fidmada iyo colaadda iyo dagaallada ay hurinayaan cabdiawale cali gaas iyo waxa la midka ah ee maalin walba jamhuuriyadda somalilan ay ku soo weerarayaan iyadoo ay tahay bil barakaysan oo rabadaana ayay weerar iyo duulaan ku soo qaadeen intaana ay abaabulayaan ama ay idaacad ka hadlayaan ama ay joonaal wax ku qorayaan waxaannu leenahay maamulka puntland dagaal wiil baa ku dhinta faa'iide lagama gaadho dad waayaaraggaa baannu ahay konton sannadood baannu dagaal ku soo jirnay waxaan khasaare ahayn oo aan laga helayaa ma jirto markaa walaalayaal burburka iyo dhiigga inaga daaya oo culimmada maqla oo caalamka maqla oo dadka maqla oo fidmadaa iyo dagaalladaa aad la wareegaysaan joojiya oo meesha dhiig islaam ku daato risiqu ma yimaado oo nabadgelyadu ma timaaddo waxa weeye wax walba wada hadalkaa ka wanaagsan maalin walba dagaal iyo fidmaad wadaan dad aan dhulkoodii iyo jooga ayaad maalin walba soo weeraraysaan ood madaafiic la soo dhacaysaan oo maalin walba ciyaal iyo uwad baad agoomaynaysaan markaa waxa weeye dadka dalka iyo dadkaba u tula oo khasaaraha ka daaya oo waxgarta oo caqligu haydinku soo dego oo ilaahay sanhayda waafajiyo waayo dagaalku faa'iide allaala faa'iide uu inoo leeyahay ma jirto mar walba waxbaa ku dhimanaya waxbaa ku khasaaraya dadkuna meel kala tegi maayaan waxa weeye haddii idinka ciyaalkiinna iyo carruurihiinnu dabadaha ay joogaan raggiinna madaxda ee puntland jooga dee dadka masaakiinta ah ee dhibaataysan ee aad mar walba soo lugoynaysaan ee ku dhimanaya ee khasaaraha badani gaadhayo waxaan leenahay ka waantooba dagaalkan iminka saakan rabadaantaa idinkaa soo qaaday kii hore idinkaa soo qaaday marka waxaan leenahay ilaahay caqliga ha idinku soo dejiyo ilaahay caqliga ha idinku soo dejiyo oo garta xaqa iyo wanaagga bismillahi raxmaan raxiim halka waxaan hambalyo uga diray ciidamada qaranka somalilan dagaalka saaka ay wadaana waxaan waxaan rajaynaynaa inay tukara inay garaawa soo taabtaan baan rajaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo t v-ga s b s ee laga duubayo dagaalka laga gubaaminayo maalin walba gubaabad ka socotana madaxweynaha somalilan waxaan u sheegaynaa in t v-ga laynaga xidho in t v-ga gubaabada wada laynaga xidho oo qabiilka ku shaqaynaya daaraadnimada ku shaqaynaya in laynaga qabto puntlandna waxaan leenahay waxa aad samaynaysaa ood ka qoobamayn doontaan ciidamada qarankana waan garab taagana jiyadda hore aan imanaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan soo qaadaynaa waxa laali wixii ciidanku u baahayin baan soo qaadayna waan garab taagannahay yagaa rabadaanta dagaalka bilaabay yagaa balaayada u yeedhanaya yagaa doonaya annaguna ballan waxaan ugu qaadana inaan ciidanka isgarab taagno wasalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waxa weeyaan aadan cabdi maxmed haddii aan ka hadlo xaaladda bariga maanta ka jirta ee baryahanba socotay ee la aloosayey ee wejiyada badan ee faraha badan loo yeelayo waxa weeyaan waa gartarracad ma ahana arrinta socotaa waxay puntland waddo waa waxay ku midaysanyihin kuwan sheegta federaalka waxmagaratada ay beesha caalamka u talisa ee fadhida magaalada muqdisho hawl ay wadaan weeyaan hadday yihiin kuwa kismaayo kuwa baydhabo jooga kuwa muqdisho jooga kuwa jooga kismaayo iyo kuwa puntland joogaaba war hadday dhab tahay soomaalinimada ay sheegayaan maxaa loo waayey tuulo soomaaliyeedoo maalin laga mudaraado markii dhulka lala sameeyey labadii dowladoodee lixdankii isku tegey dadku cashuurtii ay bixiyeen hubkii laga soo iibiyey ayaa lala dhacayey halkan hargaysanna ciddii joogta baa joogta waxaa laga soo dejinayay niman laydhaha beelcad oo laga soo guray belidoogle iyagoo asqaysan oo la hargayso ayaana lagu yidhi mudaaraad baa ka socdo dadkaannu kala xasilinaynaa soomaali sidaa u dhannayd tuulo ka mudaharaaday oo yidhi war dadkan inala midka ahaa maxaa loo laynayaa carninkii arkuu soo sheeg shalay waxaan maqlayna qaar mas-uuliyiinoo sheeganayo reer puntlaana oo leh puntland laba weji bay u taagantii koow inay soomaaliya noqoto federaal laba iyo inayna midnimada soomaaliyeed ciddii ka hor timaadda ay tahay cadowga puntland iyaa siiyey taariikhdaa mas-uuliyadda yaa uu xil saaray yaa soomaaliyay kaga wakiil yihiin war waxaannu idan leennahay adeer qabiil yaroo ma jirteen layidhaha baa tiino garowey yaa gaarkiisa deggan socon mayso af soomaaliyeedna kuma hadli kartaan dadka afka soomaaliga ku hadlaa n f d bay degaan kilalka shanaad bay degaan jabuuti bay degaan somalilan bay degaan soomaaliyay degaan adeer malaa xiisaad u qabtaan dagaale waa dhiigga soomaaliyeed ood bisha rabadaan daadinaysaan ka daaya dadka waddankan ku nool ee somalilan la yidhahdaa iyagooy dowladdii soomaaliya oo dhan iyo soomaaliya oo dhan la dagaalamayaan ayay diideen oy ka dagaalameen oy u dhinteen maantana waanuu dhimanaynaa diyaaradda imminka halkaa saaran inag taagani sideed iyo siddeetankii waxay ka kacaysa hargeysa waxay leenaysay maatadii carruurta guryaha markii dhulka lala simay waxay kaga daba tagtay dhaawacooda halkii la dhigo geedeblaa waa taarikh cad way ka daba tagtay waxay kaga daba tagtay xuduudka markii laga tallaabay ilaa etoobiya intii la gelayay ayay la daba socotay ilaa intaa waxaa lala daba taagnaa madfac iyo taangi walle way socon weyday war maanta nimadan reer garoowe joogele soomaali babaadiyadeedan aanu ka talinaynaa dee malaa bixiso kalaa wadaa waxayna leeyihiin labada qodob ay soomaaliya u taagan tahay baa nagunbaaba ka mas-uula federaal wax la yidhaha annagaa ka mas-uula hooyada iyo aabba iyo aabbaha hooyada iyo soomaaliya sheegtaan waxaannu leenahay ilmaaday rayaal waar dagaalkan jooji haddaad jooji weydaan waxaad ka heshaan baad leedine garow waynu ku wada hadli bismillahi raxmaan raxiim anugu fariin baan u dirayaa qoladaha puntland waxaan leeyahay somalilan maanta waa qaran ee qoys maaha puntland waxaan arkaa maanta waa qoys marka waxaan leeyahay ciidamada qaranka jumhuuriyadda somalilan aga jooga qoys baa idiin hor taaganaya waxba hawla harina waxaan kaloo leeyahay jumhuuriyadda somalilan ee waan maanta aan ku bawaadinaya ciidanka qaranka jumhuuriyadda somalilan inay xuduudkooga sugaan kow maaha laba maa sax maaha haddaan nahay dhaliyada jumhuuriyadda somalilan inay xuduudkooga la sugo waan ku taageersanay jumhuuriyadda somalilan ciidamadana guuleystaan waxaan leenahay somalilan waa qaran iyo qabiil maaha laakiin puntland waa reer reer iyo qabiilna iskuma qaran iyo qabiilna iskuma iska baxniyo
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa ismaaciil cali axmed waxaan leeyahay maanta bil cibaado ayaynu joognaa bishaa cibaaday ee aynu joogno wixii maanta ninkii balaayo doonaya wuu heli doonaa ninkii balaayo doonaya wuu heli ninkii samaan doonayaana wuu heli bishaa cibaado ninkii balaayo iyo dhiig doonaya isagaa godihiisa ku maran oy ku noqon doontaa waxaannu leenahay dadkaa maanta soomaalisku diyaya dadka af soomaaliya ku hadla ee le anigaa maanta halkan soo qabanaya anaa halkan soo qabanaya soomalilayn horaa loo qaban waaye waxa weeyaan waa ciidanka qarankana way garab taagan yihiin waxaannu leenahay walaalayaal bir rabadaan weeye waxaannu leenahay nimankaa maanta doonaya nimankaa maanta doonaya inay isku dilaan dadka ee ciidamada ay isku qaxiyaan eele annagaa gaashaanla annagaa caynkan ahayn oo annagaa soo qabanayna dhulka oo socobanayna soo qabanayna been bay u sheegeen been ayay ilaahay u sheegeen waxay yeeshaan ciidanka ciidanka budla ciidanka buntland ee soo kicinaya waxaan leeyahay walaalayaal ka daaya arrimaha bir rabadaan baynu taaganay haddaad dooni weydaan ilaahay idinku idinku celinaya ilaahay idinku idinku celinaya ilaahayna waxaannu ka baryaynaa sidii roone maanta ummadda iyo makhluuqaba iyo aakhiradaba u wanaagsan ayaannu somalilan ay ku jeeddaa oo ay leedahay maanta yaynaan dhiig muslin daadin yaynaan dhiig doonanin qarankinimadeeda aan ku egnaano haddaase diiddeen soomalilan waxbay iska celinaysaa assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu leenayaa miir cismaan ismaaciil barre waxaa halkaa ka dhacaya somalilan waa ugu heegan dhallinyaro waayeel waxgarad difaaca qarankooda iminkaana bilowday la ciyaar baa ku soo gasheen idinkoo ooyayna waa ka bixi doontaan ayay marka ciyaartu iminka bilaabanto ooyin baa kaga bixi doontaan garowna ha ka qixina gobollada dhexena ha ka qixina waa noo bilowdeen dee ka ooyaa innaga maaha waxaan u sheegayaa kuwayni soo diray iyo masaariifta yare laydin soo xambaariyey ee tugriga iyo gadar idin soo siisa idinga hadlinaya iyo qabaa'ilka isku soo gurateen annagu qaran baanu nahay somalilan oo isku duuban oo ciidan qaran oo midaysan leh laakiin inninku beela isu soo urursaday baa tii markaa gelinka hore dagaalantaanka dambe iyo reer hebeley baayayba ka dhibici doonta maryihiinna ha ka caranina waxaan leeyahay waa qaran shan iyo labaatan jirsaday oo miciyaystay waxaan leeyahay adeer kawooyaa innaga ma aha insha allahuna waxaynu isugu iman doonaa barta waana salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waa cabdiraxmaan halkan fariin baan ugu diraya reer puntland anugu reer puntland baan fariin u diraya reer puntland waxaan leeyahay ninka puntland haysta ee gaas laydhaah wuu idinku guurayaa si uu doorasho dambe u helo ayuu waxaan u samaynaya u dagaalka idin gelinayaa hadduu dagaal doonayo horuu soo geli lahaa ciidamada qarankan waan hambalaynayaa horena waxay haysteen dee jiid xadkooda way gaadheen markii ciidamada qaranku tukarraq qabsadeen iminka lix bilood bay deganaayeen tukarraq muxuu marka hore dagaal u soo qaadi waayey uu maanta u bilaabayaa doorashuu doonayaa waxaan leeyahay iska garta reer puntland arrintaa iska gartoo hoos u eega oo iska ilaaliya wuxuu doonayaa in mar labaad ku soo ku fuulo markaa waana iska garataan oo iska qabataan halkan kale waxaan farriin uga dalayaa dhammaan mujaahidiinta yasalam oon ka mid ahay anugu arrintaasi waxaan leeyahay u istaaga meel kastoo joogtaan difaaca dalka waa inagu waajibo asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa maxay ahayd tolay ciidanka qaranka somalilan marka labaad waxaan arrin yar ka odhan lahaa dagaalkaa ka soo cusboonaaday tukarraq dagaalkaa tukarraq ka soo cusboonaaday waxaan leeyahay cabdiweli caligaas ha joojiye ee olola ah dagaalkaa olola ah cabdiweli caligaas ha joojiye waan leeyahay ee bishaa rabadaan uu soo weerarayo dowladda afrika ugu xooga weynayd baa somalilan waxba ka qaadi weyd oo ku burburtay een maxay ahayd tolay ciidanka ha soo jebin baan leeyahay ciidanka aad soo ururisay ha soo jebin ee maxay ahayd tolay waxaan kaloo maqlaynima in kaarayaashii hore laysku haystay laydinka soo qabsadee dee seedaan dub dambe isku sii qabsan ciidanka ha soo jebin baan leeyahay dagaalkaana jooji waa bil rabadaan waa bil cibaado war dagaalka ha jooji baan leenahay ololaa aad ku gashay ee markay soo dhowaatay doorashadaadina aad ku gelayso dagaalka ha jooji baan leenahay waa mahadsantii
dhegaystayaal waxaa warbixintan soo diyaariyey aniga oo ah caydarus cismaan intaynu warbixintan warbixin la mid a aynu ku kulmi doonno waad mahadsantihiin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan gebagabadiina waxaan idinku dhaafi doonaa codkii halilaasiga ah ee cabdisiyaare gebagiisii qiimaha badnaa wax duuliyo dugaag uba xaroodaan duulaan la garanayn afka duuban oo nixin guryaha daadafeeyeen saqda dhexe u daateen dad wixii ku nooliya in dheergarad la daabulay iyagoon dembiba qabin dalaqleeyey soodhkii si aan loo dareemayn lagu dilay boholo dama darafyada magaalada meelaan laga dayayn iyo dooxooyin hoosiyo lagu duugay caarsila koonfuray dadkaagiyo dabargooyahaagiyo dawsariinta aan tudhin igu soo deldelaysood igu daawanaysay dembigii la iga galay ka dabaalan maayo durduraa rogmanaye dib u eeg xaqiiqada didibsoo warkay dhaaf dacariya la jiiftiyo doogta ha igu soo kicin weli may damqaysaa oo dhidhkii ma dooxdaa danahayga moodee lixdankan dabayshii danahayga moodee igu kaa dartayba dabkan iyo horseedee kolkaan dowladdaydii anigoon bil dib u dhigin degda kuugu soo daray anaa qalindareeyo qadafkaaga doontee daacad iyo wanaaggaan dafta kuula soo idhi adigaa dubeeyo samihii ilduufee duqeeyo xumeeyee dusha nabarka laga dhayo hoos hoos mayuu dawoobaa duunyada walaalkaa kuu dhiibay door hore haddaan laga dareersanoo lasoo doono waayoo loo daayo uunoo hayo dhowr diraacood damac waayi maayee waxa uu dubaaqiyo dareenkiisu qabayaa duunyadiisii inay tahay dariiqaasi inaad tahay murtidaa daliil u ah adiguna damcaysooy daandaansi badaneey xaqaygii diraac hore dushaaduun ahaayee cidi kaaga daba iman dulmi baad ku haysee daligaay namaad baran mana lihi damiiro inaad tahay nin daalina ka didaaya samahoo ku doogsada xumaatida dabcigaaga hoosiyo dareenkaaga liitiyo dushaadaad ka aragtaa maxaa nolosha door bidan dahabiga wanaagga leh aad uga didaayoo hinaasaha la darartaa dadxumooy waxbaha tari taariikhda dib u eeg ninka daaqad kala baxay aqalkuu dugsanay iyo degalkuu ku noolaa xay tahay dadnimadii koonfuray daliilka iyo xaqiiqada ma daristaa ama dayo ama haddayn runta kama dambaysta ah daliigaay ma eegtide dibuliqo candhuufta ka baxdaaha beenta ah dalka madax bannaan iyo dadkii jiray ayaa nahay iska daa warkaygoo danahaaga ku mashquul ha duryamin ha dowdamin ha daalacan waxaan jirin humaag haw durbaantuman taladaad dam weeyo dam dagiigan weeye degalkaad ku dhalatiyo dalka hooyo taladii shisheeyaha u daba joog